hawdow adaan kaa soo qaaday hawd waan salaamayaa guddoomiyaha su-aal baan weydiin lahaa kolay guddoomiyahu dee waa hawlo badan buu ku jira halkan dheerna waa ku jiraa su-aasha ku badin maayo laakiin waxaan ahay dad deegaanka kasoo jeedaa etoobiya ama silaka soomaalida kolba dad kolba magac bay ugu yeedhaan waxaan kasoo jeedaa degmada xarshin waxaan ahay beeraha la wadaaga gobolka dhagax buur iyo gobolka jigjiga deegaanka dhagax buur baana aada ugu dhowahay waxaa dhacay beeraha halkaa dab laga shiday oo jabhadda aada iyo aad deegaanadaasi ay tahay iyo xidhiir dheer ka dhexeeyey hase yeeshee dawladda etoobiya ee maamulka imika gacanta ku hayaa oo dab aad si dagaal ku culusaado ay dab ay ka shideen baa jirtay muddo dheer aada u u dheerayd maxaa markaa oo lagu eedeeyey inay jabhadda iyo labada beeloodba aad aada iyo aad dab looga shiday maxaa iska qorshaysan jabhadda iyo macnaha dhibaatooyinka loo la iskugu dirayo maxaa iday shacabka sidii arrintaad khilaaf ugu saari lahayd caddayn u saari lahaydeen maxaa idinka idinka qorshaysan ayaan anigu weydiinlaa guddoomiyaha horta haddaad deegaanka aad sheegaysa aad kasoo jeedo waddankan xil baana kaa saaran waxbana afka ha ka lexleexinina waddanka ogaadeynayaa la yidhaahdaa kililka waa af amxaari adiguna nin soomaali ah baa tahay waddanka magacaa un haddii la diidan yahayna magacaasi macno badan ma samayn doono oo hadduu waddan ku xoroobo magacii la doonaa loola bixi karaa laakiin hadda maabka waxa ku qoran iyo taariikhda uu galay iyo legalitiga un baanan magaca anagu u sheeganayna hadda qabiilka dartiisa magacaa la yidhaahdo uma sheeganayno saa unbuu maabka ugu qoran yahay waa mid midda labaad qabaa'ilka soomaalidu xiisada ka dhexeeya ee ilaa geeldhiciya ay iyagu isdirdiriri jireen siyaasadna ma ahayn macnana ma ayna samaynayni horaan u sheegay haddii aad la socoto taariikhda iyo dhacdadaa aad sheegayso iyo dhacdadii kaleete ee dhinacan galguduud iyo shilaabo dhexdooda ka dhacday intaba o n lf way ka hadashay fagaarayaal baanu kaga hadalnay shirar baanu ka qabanay idaacadaanu ka hadalnay mowqifkana wuu cad yahay ma doonayno haddana waan ka hadlahayey oo iska daa taase kuwan kale ee sida gaalkacyo oo kalete iyo meelaha qaarkood dagaalada ka socdaan aan raalli ka ahayn oo aan u aragnaa dhibaato annaga nagu dhacaysa oo nu aragnaa dhibaato soomaaliyeed oo aan oo aan meesha ku jirin oon loo baahnayn oo cadowshada hayo taa un bayna lamid tahay waanu ka wada hadalaa oo tii hadda u dambeysay ee ka dhacday gaashaamo iyo agagaarkeeda laba jeer bay dhacday midna tuulo la yidhaahdo raqda bay ka dhacday marna meel jaamac dubbe la yidhahday ka dhacday labada jeerba waanu wada hadalnay dadka kasoo jeeda deegaanada ee ku nool yurub iyo maraykanka hadda aan joogaba rag ilaa hadda aanu arrintaa darteed kuwa saaxiibnimo ol hore aanan isaqoonin baa jira waxa weeyaan aragti midaysan baanuna ka leenahay waxaase meesha ku jirta aragtida annagu aanu leenahay aragti aan ahayn oo idinka tigreegu uu idiin laqinahayo oo ah xiisad qabiil in loo durbaantumo sida kuwa intay idaacadda ka hadlaan ama websiteyada hargeysa lagu qoro intay ka hadlaan yidhaahda iyo maxamed cumar cismaan waa isagu kaana midoo waa o n l taas oo macnaheedu ay tahay in labadaa nin ilen isku siyaasadna ma aha isku maamulna ma aha isku meella uma jeedaan nina etoobiya u ka tirsan yahay oo waa shaqaale etoobiya u shaqeeya nina waa nin o n l f ah mowqifkooduna wuu kala cad yahay marka aada leedihiin waa o n l f labaduba macnaheedu waa waa la garanayaa waxa looga jeeday iyo meesha aad ku riixaysaan waana wax ay etoobiya samaysay ee ma aha in la garan la-yahay arrimaha noocaasa waxaanu ka qaban karaa ma jirto oo ah ujeeddada etoobiya ama ay ciidankan u diraysa ee dadka shicibka ah loogu laynayo iyo ujeeddada labaad ee etoobiya kuwa somaliland lagu sheego ay usoo sheegto oo iyaga oo hargeysi iyo berberi iyo burcad jooga ay si qabyaalada usoo hadlahayaan oo dadkaa la laayey kuwa laayey ee etoobiya ahee ciidamada mushaarka siinhaya ee baabuurta kusoo daabulahaya aynan eedayn karin ee ay qabiil soomaaliyeed ay u durbaantumanayaan taa waxaanu ka qaban karaa ma jirto inta uun aanu wacdiyi karro eenu waanin karro eenu wax u sheegi karro un baanu wax u sheegaynaa waana dhibaatayna wada haysa